wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta olole dhirbeeris ah oo lagu xusayo maalinta dhirbeerista qaranka ee soomaaliya ka sameysay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka dhir kala duwan ayaa lagu beeray xarumaha hay-adaha dowladda booliska iyo goobo kale oo ku yaala magaalada muqdisho si kor loogu qaado bilicda caasimadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada soomaaliya xuseen cali xaaji ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay hayso dhir loogu talagalay in lagu beero goobaha danta guud iyo guryaha islamarkaasina bulshada looga baahan yahay inay ilaashadaan dhirta loo beero farxaday ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladan weyn runtii taariikhida ah maanta waa maalinta toddoba iyo tobanka abriil maalinta dhirbeerista qaranka oo loo asteeyey maalinta dhirbeerista qaranka dhirta xaqiiqdii waa la wada yaqaanaa waxay qabatay waa la ogyahay xaqiiqdii dhirta waxaa waaye anaga sideena waxaa nahay xoololey iyo beerley soomaaliya haddaan nahay xoololey iyo beerley anaa waxaa ku tiirsanahay dhirta waaye dhirta meel haddii ay dhir ku taalo waxaa waaye meel qaboob caafimaad leh waay weliba dhirta meelaha laga ilaaliyo caafimaadna way leedahay qaboon waa leedahay meel dhirta haddii laga jaro waxay keenaysaa kuleel iyo dhibaato badan ay keenaysaa iyo caafimaad daro marka maanta maadaama ay tahay maalinta toddoba iyo tobanka abriil maalinta dhirta wasaaradda waxay soo qabaqaabasi oo wasiirka ugu horeeyo in macnaa goobo badan in lagu beero dhir hadda waxaa waaye akademiyada waxaa ku taalo dhir badanaa ku taalo dhirtaas maalinba waa la beeraya macnaa wasaaraddan qayb weynay ka qaadatay maalinba dhiraa la beeraya maanta waa sii weynaadeen maanta waxaa la rabaa geedo badanaa la keenay ilaa dhowr kunoo geedo in macnaa ii sheega lagu sii beero sababtoo ah waxaa loogu talagala geedaha in lagu qaboobsado caafimaadna way leedihiin marka dhowr meel kalaa rabnaa geedaha inaan ku beerno maanta maadaama ay tahay maalin taariikhiye maalinta toddoba iyo tobanka abriil waxaa rabnaa dhowr meeloo kalea geedaha inaan kusii beerno mar walba waxaa nagala rabaa inaan ilaalina geedaha wasaaradda iyo dowladdaba geedaha waa kuu keenaysaa waana kuu beeraysaa geedahaaga inaa ilaalista adaa lagaa rabaa sababtoo ah mar walba oo maanta meel guri ama xaafad ay geeda ku yaalaan wax ku qurux badan tahay xaafadda kale sanad kasta toddoba iyo tobanka bisha abriil ayaa waxaa inta badan dalka laga xusaa maalinta dhirbeerista qaranka iyadoo dhir kala duwan lagu beero goobaha danta guud iyo guryaha